الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwani fi llah darsigani silsilada ahaa oo shaksiyat almara almuslima ayaynu waxaynu ku guda jirnaa weli baabkii tobnaad oo odhanayay gabadha muslimadda say ula dhaqmayso mujtamaceeda waxaan ka qaadaynaa qodobka maanta aan ka qaadayno oo koowaad waxa weeye laa tamunu calaa man tucdiihim waa inagii ka soo hadalnay asbuucii hore gabadha muslimadda in looga baahan yahay sadaqada iyo wanaagga ay ku dadaaleyso haddaba haddii ay sadaqa bixiso marka waxay leeyihin culummadu sadaqo qofku markuu bixiyo waa in saddex arrimood marka hore sadaqadiisa laga helaa kabacdina waa inuu ka ilaaliyaa saddex arrimood marka ugu horeysa sadaqada uu bixinayo waa inay noqotaa min maalihi maalkiisa waa inay noqotaa oo xalaal ah waayo ilaahay wuxuu yidhi aladiina yunfiquuna amwaalahum maalkooda qofku maalkiisa unbuu bixin karaaye qof kale maalkii ma bixin karo waana inuu ku bixiyaa fi sabiili illahi ay fi daacati illah daacadii ilaahay waa inuu ku bixiya labadaa markuu la yimaado waana inuu siiyaa man yastaxiqu qof mudan oo markaa waxa weye dadka la siinayo fuqaradii iyo masaakiintii waa in la siiyaa haddii marka saddexdaa uu qofku la yimaado sadaqadii marka uu bixinayo waxaa loo baahan yahay marka markuu sadaqadii bixiyey oo u bixiyana ibtigaaa mardaati illaah ilaahay darti uu bixiyey dariiqii ilaahayna ku bixiyey maalkiisiina uu noqday waa inuu ka ilaaliyaa markaa almannu waaladaa walriya manni waa inuu ka ilaaliyaa marka qodobkeenaani hadda wuxuu ka hadlayaa manniga iyo adada iyo riyaaga laa tamunu calaa man tucdiihim qofkii aada sadaqada siisay ukhti fillaah ha ka dabageynin inaad ku abaal sheegatid manigu waa abaal sheegasho qofkii miskiinkaad wax siisay inaad ku dhibtid sadaqadii aada siisay oo aada mar walba ku abaal sheegatid oo markaa halkaa ay qofkii u timaado dhibaato iyo waxa weeye duleyn qofkii dhibaato u dareemo wixii aada siisay allihii subxaana qaadirka waxau leeyahay aladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illah kuwa maalkooda ku bixinaya fi sabiili illah fi sabiili illahna awal baan hore usoo sharaxnay inay culummadu yaraadeen macnaha caamkaa waa fi taacati illah macnaha khaaskaana waa aljihaadu fi sabiili illah uma laa yutbicuuna maa anfaquu wixii ay bixiyeen aan raacinaynin manan abaal sheegasho walaa adaa iyo dhib ay dadkii dhibayaan lahum kuwaasi waxay leeyihiin wanaaggaa la yimid oo maalkoodii intay sadaqaysteen oo dariiq wanaagsan ku bixiyeen aan ka dabageynin abaal sheegasho iyo dhib ay dadkii dhibayaan lahum ajruhum cinda rabbihim ajarkoodii waxa uu ahaaday ilaahay agti ilaahay baa ajar iyo wanaag ka siinaya walaa khawfun calayhim wax ay ka cabsanayaanna ma jirto oo waxa weeye aakhiro ay markay tagaan ama adduunkiiba ay ka tageen hortooda cabsi ma taalo walaa hum yaxzanuun mana welwalayaan wixii ay ka tageen haddaba qofka wanaaggaa la yimid macalshaahidkeenu hadda waxa weeye aayadda uma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa adaa abaal sheegashadii iyo dhibtii baad ka ilaalinaysaa sadaqadii aada bixisay ukhti fillah waayo sababtu waxa weeye waxay keenaysaa haddii aada manni iyo xumaan ka dabageysid wixii aada sadaqaysatay inuu ajarkii baaba-o waayo manigu waxa uu baabi'iyaa ajarkii kama qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kuwii ilaahay rumeeyeyow ha ku baabi'inina oo ha ku baadilgaraynina waxa weeye sadaqadii aada bixiseen bilmanni abaal sheegasho waladaa iyo dhib aada qofkii dhibtid waayo sababtu waxa weeye haddii aada qofkii wax sadaqaysatay aada ku abaal sheegashid abaal sheegasho aada waxa weeye ku dishid qofkii waxa weeye wanaag kuu hayn mayo niyadiisiina xumaan baa gelaysa oo dhib bay ku noqonaysaa wixii aada siisay adiguna waxa weeye inaad ama sheeg sheegtid ama aada ku cayidoo tiraahid maalin walba waadna baryaysaa waxbaanu ku siinay xagga fula aad ahdid bal waxa weeye waxa uu gaarsiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam aayadu waxay kutusayaan inay arrintaani bannaanayn laakiin nebigu wuxuu gaarsiiyey inay tahay min alkabaa'ir waayo sababtu waxa weye xadiis saxiixa waxa uu nebigu ku yidhi halaatatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex dadka ka mid a waxay maalinta qiyaamaha ilaahay lama hadlayo ay kalaamu kalaamu raxma kalaam naxariisio lagula hadli mayo ilaahayna ma eegayo oo naxariis laguma eegayo mana dahirayo cadaab aliimayna leeyihiin haddaba markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam abudari baa wuxuu yihi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuul allah waa hoogeen oo waa baceen kuwaasiye waxay kuwee weeye rasuulka ilaahayo markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam almusbilu izaara almusbil waa qofka raggaa laga hadlayaa dumarka maaha isbaalku waa dharka wixii ka hoos mara canqowga maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar waatuu yihi xadiid kale nebiga calayhi salaatu wassalaam waa marada inay ninka maradiisa hoose izaarkiisa hoos guntiga oo hoos ka guntan yahay ama surweel ha noqoto ama macawis ha noqdo ama waxa weye qamiis wuxuu doona ha noqdee marada uu geshan yahay inay labada canqow dhaafto lama ogola waayo axaadiid kalea nebigu ku caddeeyo wuxuu yidhi isratu lmu'min nisfu saaq qofka mu'minka guntigiisu waa ilaa nisfi saaq waa dhudhunka bartankiisa fa in zaada fa ila alkacbayn haddii uu ka ziyaadiyo canqowga weeye famaa zaada fa fi nnaar wixii canqowga marka dhaafa waa naar baa lagu gelayaa waa ragga dumarku iyagu waa dhaafin karaan oo taako ama dhudhun baaba u bannaan inay hoos dhigaan oo dhulka ku jiidaan marada liajli iyagoo cawradooda qarinaya liannahu qadamaynku waa cawro oo inay gabadha muslimadda ahi lugaheeda qariso meeshaay cillaanka marisay iyo faraheedii iyo ciribteedii inay qariso waa cawro waajiba oo waxa weeye ay ku dembaabaysaa haddii ay muujiso sidaas daraaddeed ayuu nebigu u ogolaaday inay dhulka dhigto amaa ragga inay canqowga dhaafiyaan waa min alkabaa'ir oo naar baa lagu gelaya dadka qaar aan caqli lahayn oo caqlaaniyiina oo nusuusta caqligooda u hogaamin ayaa waxay ku andacoodaan waa qofkii kibir keliya ula jeeda laakiin xaqiiqadu waxa weeye sunnaha nebiga qofka khilaafay waa qof mutakabira waayo sababtu waxa weeye haddii uunan mutakabir ahayn oo kibir ku jirin muxuu guntigii nebiga uga faamayaa ama guntigii saxaabada uga faamayaa oo gaalada ugu dayanaya mutakabirnibaa ku jira macalshaahidkeennu waxa weeye walmannaan qofka mannaankaa ayuu nebigu xadiidka qofka labaad ka dhigay ku abaal sheeganaya kaas ku abaal sheeganaya sadaqadii uu bixiyey kan saddexaad waxa weeye walmunfiqu silcatahu bilxalfi alkaadib waa qofka ku dhaaranaya beeca wallaahi intaasaan ku soo gaday wallaahi waxa weeye qiimo iiguma jiraan adun baan intaa kaa siinay soomaalidu been bay ku dhaartaan markay wax kala gadanayaan oo qofku wuxuu isleeyaha ilaa wa ilaa ha lagaa gato dhaar buu daldalaya haddaba saddexdaa noocba waciidkaasaa ku soo arooray xadiidkana imaamu muslim iyo keyrkii baa warinaya oo waxa weeye loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu ka digtoonaado haddaba qodobkaa waxaynu khulaasadiisa ka qaadanaynaa haddii aad sadaqa bixisid inayna bannaanayn sadaqadaa ciddaa doontisii oo waxa weeye masaakiintii iyo fuqaradii ama kuwa kula dhashay ha noqdeen ama kuwa aan kula dhalan laakiin mar haddaad sadaqa bixisay ood ilaahay darti u bixisay waa inaad ka ilaalisaa almannu waaladaa iyo riyaa istustus iyo sumco waa inaad ka ilaalisaa oo banaanka ka marta qodobka labaad oo darsigeena waxaan kusoo qaadaynaa gabadha muslimadaa sifaadkeeda waxaa ka mid ah xaliimatun mid dabacsan oo dulqaad badan oo wanaagsan inay tahay oo dadka u dulqaadata oo caradeeda qarinaysa oo ilmaheeda iyo odageeda iyo dadka waxa weeye mar walba la nool iyo deriska iyo cid walba oo calaaqo la leh inay u dulqaadato oo ay haddii ay dhib loo geysto ay daa'iman cafido waayo waxaynu nidhi qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu dhibtiisa ummadda ka haysto wax walba oo wanaagana uu gaarsiiyo oo haddii aadan marka wanaag dadkii gaarsiin karin aada sharkaaga ka haysatid haddii marka dadkii adiga ay ku dhibaan adiga oo ku dadaalaya inaadan dhibin waa inaad markaa dulqaad iyo cafis aada waxa weeye ugu abaalguddaa oo aada ugu beddesha waayo allihii subxaana qaadirka ahaa waxa uu leeyahay isagoo ammaanaya dadka dadka cafiyaya sifaadka wanaagsan waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin kuwa wanaagsan waxa weeye waa alkaadimiina algayd waa kuwa caradooda qarinaya waa kuwa alcaafiin dadka iska cafiyaya waxa weeye ilaahayna waa jecel yaha kuwa muxsiniinta saddex sifo oo muhiimay aayaddaa inoo sheegtay kadmu lgayd carada in la qariyo oo qofkii adoo u caraysan oo uu xumaan kugu sameeyey inaa waxa weeye markaas intay iska cafidid waxa weeye kabacdi markaa uuna wejigaaga xumaan ka dareemin wejigaaga inuunan xumaan ka dareemin waayo sababtu waxa weeye qofka wejigiisa laga akhristaa waxa uu qabo haddaad qofka isku wanaagsanaydeen oo maalinta dambe uu kaa soo horbaxo isagoo wejiga kaa dadbaya ama wejigii kuu beddelaya waxaad garanaysaa qofkaani inuu durba ku caraysan yahay sidaa daraaddeed baa islaamka waxaa loo waajibiyey salaanta qofku markuu kaa soo horbaxo haddii uu ku salaamo waxaad garanaysaa inuu qofkaani waxa weeye uu ku duceeyey oo waxa weeye ku nabadgeliyey oo uuna markaa wax xumaana ku qabin laakiin hadduu salaanta kula dhaafo ama dhinac kaa maro ama wejiga kuu dadbo ama wejigii bedelo waxaad garanaysaa oo mar walba aada horey ka garanaysaa inuu qofkaani xumaan kuu qabo sidaa daraaddeed waxaa lagu ammaanay dadka wanaagsan waalkaadimiina algayd waalcaafiina can innaas dadka kuwa iska cafiyaya caradooda qarinaya haddana ixsaanka u samaynaya wallahu yuxibu almuxsiniin waayo caradii oo la qariya waa ixsaan dadkii oo la cafiyo waa ixsaan ilaahayna waa jecelya haddaba taas haddii ilaahay kugu jeclaaday waxaa kaloo iyadana usii dheer inaad qofkii walaalkaay ahaana wanaag ida dhex marayo oo xumaantii wanaag haddii lagu bedelo aan markaas waxa weeye dhibaatadiisi soconaynin wa qaala tacaala walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim ilaahigii subxaana qaadirkaa wuxuu aayaddan inoogu caddeeyey inayna sinayn wanaagga iyo xumaantu oo qofaad wanaag u samaysay iyo qofaad xumaan ku samaysay waxa isku dhigmo ma aha haddaba marka idfac bilatii hiya axsan tan wanaagsan adiga dadka ku bedel oo qofkii xumaan kugu sameeyey wanaag ugu bedel oo adiga hadduu ku salaami waaye salaam oo adiga haddii uu dhib kuu geystay dhib ha u geysan oo iska cafi ilaa qof aad sharkiisii ka nabadgeli weyday oo haddii aad salaantid matalan shar ka badan kaaga sii imaanayo oo sharkiisii aad ka nabadgeli weyday de qofkaasi markaa isagaa noqday qof khayr daran waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam sharu nnaasi manzilatan yowma alqiyaama ama sharu nnaasi manzilatan cinda allah man tarakahu nnaasu itiqa'a fuxshi qofka xumaantiisa laga cararo oo dadka xumaynaya oo dadka dhib u geysanaya oo afka xun oo dadkii dhibaato u geysanaya kaasi isagaa keensada in laga cararo oo waxa weeye laga dhibtiisa laga cararo laakiin haddii qofkii uunan arrintaa keensan ee uu qof maaragtay khalad ka dhacay yahay ama dhibaato geystay oo uuna wixiina kusii socon markaa waxa weeye aad iyo aad waxaa wanaagsan in qofkii inta la cafiyo oo waxa weeye wanaag loogu bedelo hadduu ku salaami waayo aada salaantid xumaanta iyo wixii meesha ku jirayna laga saaro marka soomaalida innaga dhaqan waxaynu u leenahay oo ay dabeecadeennu tahay dabeecadaad u qallafsan oo waxaa ka mida matalan waxaa laga yaabaa qof baad maanta u xanaaqsan tahay xumaan ama kuu xanaaqsan oo xumaan kuu qaba adigana inaadan ogeyn oo aadan war u haynin oo waxaad u dhintay aadan garanaynin qofkii marka waxaa wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo ma dariiqii selafka oo saxaabadu samayn jireen oo salafu saalix waxa weeye laga dhaxlay qofka haddii aad xumaan u qabtid oo aad dhib ka tirsanaysid fa akhbirhu u sheeg oo waxa weye islamarkaba u sheeg oo waxaa dhahdaa dhibtaa iyo dhibtaasaan kaa tirsanaya waayo waa wanaag inuu qofku kuu sheego waxa dhibaatada uu kaa tirsanayo waayo bilow aadmigii haddii ay caroodaan caradii inuu qofkii dulqaad yeelan waayaa dhici karta oo caradii uu ku tago marka intaad walaalkaa kala dhiman lahaydeen waxaa fiican in la isku sheego oo khaladkii lakala qaato oo la isku dulqaato haddaba xilmigu waa arrin aad iyo aad u wanaagsan sidaa daraaddeed markaa aayadahan waxayna barayaan rag iyo dumarba inaynu caradeenna kantaroolno oo waxa weeye aynu caroonin mar walba oo haddii aynu caroonno aan soo noqonno oo waxa weeye la iscafiyo oo xilmi iyo dulqaadasho aynu waxa weeye arrintaa lagu dhammeeyo wax walba waana min ajmali alkhalaa'iq waxyaalaha akhlaaqda ugu wanaagsan weeye sidaa daraaddeed buu nebigu ku ammaanay calayhi salaatu wassalaam xadiidkii cabdullaahi ibni cabbaas uu wariyey oo waxa weeye ninkii la odhan jiray alashaj cabdiqays wafdi cabdiqays ninkii la socday oo dhaawac lahayo nabarka wejiga ku lahaa ayay waxay ahaayeen nimankaani wafdi bay ahaayeen nebigay u yimaadeen madiina reer cabdiqaysnimo la odhan jiray bay ahaayeen wafdi bay usoo aadeen nebigay u yimaadeen markay u yimaadeen oo madiine ay yimaadeen ayay waxay leeyihiin culummadu waxay soo galeen xilli waxa weeye maaragtay xoogaa kulul ayay meesha yimaadeen isla markiiba markaa iyagoo doonaya inay nebiga aragtidiisa u degdegaan niman muslimiin ay ahaayeen ayay nin walba ratigii uu watay iyo geelii ay saaraayeen iyo waxa weeye wixii ay wateen ayuu nin walba inta sii daayey masaajidka ku soo cararay oo is yidhi bal nebiga aad mar indhaha saartid oo aragtid ninkan markaa daqaro la odhan jiray oo nabarka ku lahaa wejiga ayaa tartiib intuu uga dambeeyey oo geeli u xirxiray oo waxa weeye u hagaajiyey oo waxoodii oo dhan u wada habeeyey oo tartiib soo labistay isagoo tartiib u soconaya oo aan degdegaynin ayuu nebiga u yimid baa la yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi inna fiika khaslatayni yuxibuhuma allah laba arrimood baa kugu sugan ay laba dabeecaad leedahay oo ilaahay uu jecel yahay maxay yihiin alxilmu waalanaad xilmi waa dulqaadashada anaadkuna waa deganaanta qofkii inuu waxa weeye dh ka fiirsado wax walba oo uu tartiibsado uuna degdegin oo surcada iska ilaaliyo hadday hadal noqoto hadday ficil noqoto wax walba inuu qofku ka fiirsado ayaa aada u wanaagsan xadiidkana imaamu muslim iyo keyrkii baa werinaya waa xadiis saxiixa waxaa marka xadiidkaa dhammaystirkiisa ka mid ahaa wuxuu ku yidhi ninkiibaa hadlo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ma ilaahay baa igu abuuray oo waa abuur rabbi mise waa waxaan anigu kasbaday markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baa kugu abuuray halkaa culummadu waxay ka soo qaateen marka ereygii uu yidhi maanaa kasbaday nebigu kuma inkirin marka halkaa culummadu waxay ka soo qaateen dabeecaddu laba nooc weeye mid waa loo dhashaa oo waxa weeye waa mid ilaahay uu qofka u dhaliyo degenaansho iyo wanaag ilaahay u dhaliyo midna wuu kasbadaa oo qofka xataa hadda xoogaa fudfudud hadduu isku dayo inuu dadka wanaagsan ku daydo oo say samaynayaan uu sameeyo oo uu wax walba ka fiirsado oo uu tartiibiyo dabeecad bay u noqonaysaa marka dambe marka waxay yidhahdaan culummadu dabeecad waa laba nooc dulqaadashadu midna waa jibiliya oo waa asal ilaahay qofka uu abuuray midna waa la kasban karaa marka waa la kasban karaa dadka wan wanaagsan haddaadan xataa iyagoo kale noqon ku dayo oo waxa weeye dariiqoodii raac sunnaha nebiga markaad ku dayatid dabeecadiisii iyo wanaaggiisii ayaad wax ka helaysa sidaas daraaddeed baa loo baahanyaha markaa inaynu arrintaas samayno oo waxa weye qof walba uu ku dadaalo inuu waxa weye la yimaado sidii uu maaragtay u noqon lahaa qof maaragtay dulqaad badan sidaa daraaddeed nin baa nebiga u yimid sida bukhaari iyo werinayaan nin baa nebiga u yimid markaasuu yihi rasuulka ilaahayow awsiini ii dardaaran ii dardaaran markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laa taqdab ha caroonin markaasuu ku celiyey yihi ii dardaaran markaasuu yihi laa taqdab ha caroonin markaasuu ku celiyey markaasuu isna ku celiyo yihi laa taqdab ha caroonin faradada miraara kabacdi markaa culummadu markay xadiidkaas sharaxayaan waxay leeyihiin wax walba oo qofka ka yimaada oo khalad ah oo ama erey xun ah ama dagaal ah ama khaladaad ah asalka carada ayaa asal u ah hadduu marka qofku caradii uu xakameeyo oo uu baabi'iyo oo iska ilaaliyo wuxuu ka badbaadayaa wax walba oo waxa weeye dhibaato yaa daraaddeed ayay markay fasirayaan saxaabadu ay sheegayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii sida caaisha iyo kulli ay ka warinayaan ayay waxay leeyihiin man taqama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam linafsihi nebigu weligii naftiisa uma aargudan ilaa an tuntahaka xurmat llah fayantaqimu lilah lilahi biha waxa weeye nebigu weligii naftiisa uma aargudan inta dhibaato loo geystay kama aarsan qofkii dhibaatada u geystay ee wuu iska cafin jiray waa markay naftiisa noqoto laakiin haddii xuduudda ilaahay lagu xadgudbo oo diinta ilaahay lagu tunto oo qofkii uu khalad ku dhaco diiniyana nebigu markaa waxa weeye qofkaas ilaahay buu uga goyn jiray oo waxa weeye xuduuddii baa la marin jiray marka qofku dhib kasta oo nebiga u geysto isagu dhibaato hadday mar naftiisa ku kooban tahay dhibaatadaa waxa weeye wuu u sabri jiray wuuna cafin jiray waayo sababtu inaad qofka ka aargoysatid inaad cafidid baa ka wanaagsan hadduu dhibaato kuu geystay inaad iska cafidid ayaa ka khayr badan intii aad ka aargoosan lahayd amaa haddii diinta ilaahay lagu xadgudbo waxa weeye markaa waxaa imaanaysa nebigu waa ka xanaaqi jiray sidaa daraaddeed baa nin baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahay aniga salaada subax waan ka soo daahaa oo waan ka dib dhacaa liajli fulaan waayo hebel salaada subax buu nagu dheereeya salaad buu nagu dheereeya faqadiba anabiyu sala allahu calayh wasalam faqaala yaa ayuha annaas intuu khudbeeyo dadow waina minkum munaftiriin kuwa waxayba ka mid a dadka diinta ka cayrinaya fa ayukum ama annaasa qofkiinii dadka tujiya falyuujiz ha ha soo yareeyo oo salaadii ha soo ha fududeeyo iyuuna ku dheeraynin waayo sababtu maxay tahay fa ina min waraa'ihi alkabiir waalsagiir wadalxaaja waxa weeye mid gadaalkaaga waxaa ku tukanaya dan leh mid waayeela mid waxa weeye maaragtay sagiira mid daciifa kulli sidaa daraaddeed qofka iimaankaa waxaa laga rabaa inuu dadka dhowro macalshaahidku hadda waxa weeye nebiga haddii waxa weeye wax diina looga soo dacwoodo qofka khaladkaa ku dhacay waxa weeye wuu canaanan jiray aad buu canaanan jiray sidaa daraaddeed waxaa dhacday sida caaisha inoo warinayso maalin buu nebiga calayhi salaatu wasalaam safar buu ku maqnaa markaasay caaisha gurigeedii madiine ayay joogtay nebigii markuu soo dhowaaday oo safarkii ka soo noqday hadda waad garanaysaan naag ninkeedii safar ku maqnaa oo u imaanayo gurigii bay hahagaajinaysaa waxbay qurqurxinaysaa soo dhoweyn iyo wanaag weeye waana wax loo baahan yahay haddaba marka waxaa waxay tiri waxaan sameeyey daah yar oo sawiro ku yaalyaaliin ayaan markaas ku daahay bay tiri daaqadii iyo dhinaca nebigii markuu yimid markaa oo gurigii uu rabay inuu soo galo ayay waxay damacdeen is soo dhoweyso oo ka hortagtay nebigii oo caraysan baan arkay lama u hadline intuu gurigii galay ilaahay baa u waxyooday ayuu daahii gooyey oo yihi yaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban cinda allahi ywma alqiyaama aladiina yudaahuuna bikhalqi illah kuwa cadaabta ugu daran gelaya maalinta qiyaamaha oo ugu cadaab adag waa kuwa sawiradan samaynaya oo khalqiga ilaahay isku dheerarinaya macal shaahidkeenu hadda waxa weye xadiidku waa xadiis saxiixa oo waxa weye muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim wariye macal shaahidkeenu waxa weeye in sawir wax la sawiro waa xaaraam guriga in lagu dhegsado daah sawiralana waa xaaraam haddaba marka nebigu markuu arkay xaaskiisii oo arrintaas aan cilmi u lahayn oo khalada ay ku dhacday waa xanaaqi iyadiina lama hadlin mujaamalana uma samaynin isla markiibuu googooyey oo ka fujiyey meeshii oo ka nahiyey haddaba wixii diin ah nebigu saasuu ugu caroonay oo ilaahay xuduuddiisa in lagu xadgudbo ma ogolayn amaa naftiisa wixii dhiba loo geysto waa u sabrayey sida aynu arki doono waxaa kaloo sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii ayaa waxaa dhacday gabar ayaa waxaday markay waxaday oo reer bani makhzuum ahayd ayaa waa dadkii qurayshta oo waxa weeye carabta ahaa oo ree dadkii ugu maaragtay markaa dadka qadarya ka dhalatay gabadhi tuugay hadday waxbay samaysay waa la soo qabtay waa lasoo dacweeyey in xuduuddii laga oofiyo ayuu nebigu xukumay oo waxa weeye gacanta la gooye maadaama ay waxaday odayaashii quraysh baa marka waxay yidhaahdeen war nebiga aan la hadalno gabadha si looga joojiyo xadka oo gabadhii dee gabar sharaf lahayd oo reer fiican ka dhalataye yaan gacanta la goyn hadda odayaalna waa iska taqaaniin qabiil bay wax ku miisaamaya iyo reer hebel baa saas markaasay waxay yidhahdeen haddee nebiga yaa la hadlaya ila waxa weeye nebigu arrintaan naga yeeli maye yaynu u dirnaa oo uu ka yeelaya waad aragteen markii ninka madaxdaa iyo dan laga leeyahay qof xoogaa uu warkiisa maqlayaa loo diraya laakiin waxaynan ogaanin nebigu inuusan ahayn mid agtiisa waxa weye dadku u kala dhow yihiin mar hadday noqoto arrintu xuduud ilaahay qof walba ilaahay wuxuu xukumay baa la marinaya waxay yidhahdeen marka usaame aynu u dirno usaame ibnu zayd zayd ibnu xaarisa wiilkiisa oo nebigu wuu jeclaa isaga iyo aabihiiba ayaan u diraynaa bay dheheen waayo waa wiilkiisii oo zayd waa nebigaa soo korsaday waa zayd ibnu maxamed ninkii la ohan jiray haddaba ilaahayna kitaabka qur-aankaa kaga hadlay falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha waa zaynab nin guursaday uu u guuriyey nebigu waa wiilkii markii hore isagoo addoona uu nebigu xoreeyey oo korsaday usaamana zayd baa dhalay marka marka waa wiilashiisii markaasu waxaydhan usaamaa u diraynaa usaamaa markaa nebiga la hadlay oo wiil dhallinyaraha ahaa oo arrinta aan ilaa xag maaragtay miisaami karin markaasuu nebigii xanaaqay oo ku yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah ma waxaad ka shafaaco qaadaysaa oo doonaysaa in la baajiyo waxa weeye xuduuddii ilaahay uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi intuu dadkii la hadlay inamaa halaka aladiina qablakum waxaa halaagay kuwii idinka horreeyey annahum kaanuu idaa saraqa fiihim ashariif tarakuuhu haddii ummaddii idinka horreysay reer bani israa'iil iyo haddii qofka shariifka ah oo waa maaragtay dee dadka fiican ka dhashay oo shariifkaa oo dadku markaa qadariyaan ilaahay agti taqwa taqwa lagu kala fiican yahay ina akramakum cinda allahi atqaakum laakiin dadku iyagu waxyaalo kaley wax ku miisaamaan way iska daayaan buu yihi wa idaa sarqa fiihim adaciif mid miskiina hadduu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadkay ka oofiyaan wa aymu llahi buu yihi waa dhaar weeye ilaahay baan ku dhaartaye low ana faatimata binta muxammadin saraqat laqadactu yadaha hadday faadimo waxado waa gabadhii nebiga maba xadine hadday dhacdo oo ay xado gacantaan ka goyn laha maxaad marka moodaa qof kale maadaama gabadhiisii uu dadka ugu jeclaa uu yidhi nebigu gacantaan ka goynayaa marnaba nebigu xuduudda ilaahay iyo diinta ilaahay qofkii ku khaldama wuu ka caroon jiray wuxuuna waafajin jiray wixii ilaahay ku xukumay amaa naftiisa qof walba wuu cafin jiray oo waxa weeye ma uunan marnaba kama aargoosan jirin haddaba waxaa loo baahan yahay gabadha muslimaddaa oo diinta islaamka fahamsan inay ku dayato akhlaaqdii nebiga laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswatun xasana waana inoo imaan doontaa qaybaha soo socda habka ay maaragtay tasaamuxa iyo wanaagga uu nebigu u samayn jiray oo aynu u baahannahay inaynu ku dayano qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa mutasaamixatun laa taxqidu waxa weeye gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba waxaa laga rabaa inay dadka saamaxaan oo aynan xaqdi iyo xaasidnimo aynan caloosha ugu haynin oo aynan qalbigeeda waxba ugu qaadin qofka islaamka diinta islaamku waxayna bartay inaynu iscafino oo aynu isa saamaxno oo aynu qalbigeennu daa'iman uu noqdo mid nadiifa sida aynu aayadihii soo marnay waalkaadimiina alkayda waalcaafiina can innaas haddaba ilaa xadkaas ayay diinteennu inagu boorisay waxaa loo baahan yaha marka inaynu ku dayanno saxaabadii iyo nebiga iyo waxa weeye sidii ay bal masalan ay samayn jireen arrimaha noocaasa waxyaalaha aada iyo aada kutufaya in lagu daydo waxaa ka mid a sida taariikhdu ay caddaysay waxyaalihii hinda hinda waad garanaysaan waa mucaawiya hooyadii hinda binti cutba waa abu sufyaan xaaskiisii aabbaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeedba waxaa lagu dilay beder oo raggii ashraafu quraysh oo beder lagu laayay bay ahaayeen aad bay marka nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo muslimiinta ayay xumaan weyn u haysay intayna islaamin waa qofkii waxa weeye xamza oo nebiga adeerkii ahaa waa gabadhii usoo dirtay ninkii dilay oo wax shii la odhan jiray oo addoonkeeda ayoo tiri haddii aad dishid xor baata markuu dilayna waa iyadii tamtiilisay oo caloosha ka jeexjeexday xaasidnimo iyo marka xanaaq ay u qabto ayay arrimahaasoo dhan u samaynaysa waxaa dhacday markay islaamtay inay ilaahay qalbigeeda iimaan ka buuxiyey oo ay nebiga u timid oo ay tidhi rasuulka ilaahayow ma jirin reer aan ka nebcahay iyo cid aan ka nebcahay adiga iyo dadkaaga maantana waxaan waa beriistay aniga oo ayna jirin cid aan kaa jeclahay haddaba islaamnimadu waxay keenaysaa qofku inuu qofka islaamkaa qalbigiisa xaqdi iyo xaasidnimo iyo waxaasoo dhan intuu ka saaro tasaamix uu sameeyo oo saamixo maadaama uu walaalkii qofkii noqday oo walaalo la noqday oo islaamnimadii ida walaalaysay sidaa daraaddeed qur-aanka meelo badan baad ku arkaysaa oo tasaamuxa ina amraya oo inuu qofku yaraado hebel baan ka aarsanaya oo waxa weeye dhibtu ii geysto oo kalean u geysanayaa wax wanaagsan ma ah haddii qofku dhibaato kuu geysto diinta islaamku waa ogoshahay inaad qofkaa dhibtuu kuu geystay oo kale u geysatid wa jazaau sayi'atin sayi'atun bimithliha laakiin maxaa ka fiican oo ka wanaagsan inaad iska cafidid oo dhibtuu kuu geystay aada ilaahay horti geysatid qaala allahu tacaala waaladiina idaa asaabahum albagyu hum yantasiruun wa jazaau sayi'atin sayi'atun mihlaha faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah u fiirso ukti fillah wa akhi fillah aayaddu waxay inoo caddaysay haddii dhibaato lagu geysto oo baqyi lagugu sameeyo iyo xadgudub iyo dulmi oo qofka uu ku kugu sameeyey inaad ka goosan kartid oo dhibtuu kuu geystooo kale u geysan kartid kana badin kartid waa mamnuuc inaad dhibtuu kuu geystay ka badan u geysatid oo maahmaada jaahiliga oo soomaalidu ku maahmaahaan waxay yidhahdaan nink qofkii far ku saara shan baa la saaraa macnaha haddii uu hal wax kugu dhufo shan ku dhufo si uuna dib damba kuugu noqon waa maamaha jaahiliya wa jazaau sayi'atin sayi'atun mihlaha ayuu ilaahay leeyahy shaydaan baa marka inoo laqimay qofku dhibtuu kuu geystay u laba jibaan waa shaydaannimo wey qofkaani dhibaatada uu kuu geystay laba arrimood baa mid leedahay kow diintu islaamku waxay kuugu yeeraysaa oo wanaaggu ku jiraa alcafu inaad cafidid oo faraha ka qaadid ood ilaahay darti u sabirtid haddaad sabirtid marka maxaad leedahay ajr fa ajruhu cala allah ilaahay baa ajar siinay qofka haddaad marka aarsatid oo dhibtii uu kuu geystay qofkii aad ka aarsatid walaman walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhi min sabiil buu yidhi ilaahay dhibtii laguu geystay qofka waa ka goosan karta laakiin waxaa ka wanaagsan inaad cafidid walaman sabara wa gafara ina dalika min la min cazmi alumuur waxa wanaagga oo wanaagsan waa inuu qofku sabro oo iska cafiyo oo uu faraha ka qaado dhibaatada loo geysa haddaba wanaaggu saasuu ku jira saasay diinta islaamku ina amraysaa ilaahayna ina amrayaa nebiguna inoo sunneeyey in la iscafiyo khaasatan qofku markuu noqday qof walaalkaayoo muslima oo waxa weeye diintii kugula walaala oo qaraabo kula oo waxa weeye dadkii ehel iyo qaraabo iyo wax walbaa la yahay saynu u dhannahay soomaali qabiilka addooniti sheege eh dad walaala ah oo wada dhashay oo waxaynu nahay kulli wada qaraabo ah oo aan meel kala tegaynin oo waxa weeye qof walba meel unbuu kaa soo gelaya haddaba marka inaad iska cafidid ayaa aada u wanaagsan sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday xaadihatul ifki markay dhacday oo caaisha radia allahu canha xaaskii nebiga gabadhii abubakar lagu been abuurtay oo munaafiqiintii cabdullahi ibni ubay ibni salool iyo raggiisii ay bilaabeen inay gabadhii ceebeeyaan oo been abuurasho ku sameeyeen ayaa waxaa dhacday rag nin misxab la odhan jira oo ka mid ahaa raggii abubakar uu nafaqayn jiray qaraabana la ahaa muhaajiriintii ahaa oo miskiin ahaa oo abubakar uu biili jiray oo wax walba siin jiray oo qaraabo ahaan u dhaqaalayn jiray ayaa waxa uu ka mid noqday dadkii hadalka qaadqaaday ma aha dadkii isagu beenta abuurtay laakiin dadkii meelaha kaga sheeg sheekeeyey wixii uu maqlay buu isna ku sheeg sheekeeyey oo arrintii wuxuu yidhi waa arrin dhici karta oo adigu dadkii ka qayb qaatay buu noqday nin wanaagsan oo saxaabi uu ahaa laakiin shaydaan baa maaragtay ka qaalib noqday oo waxa weye khada ah ku riday abubakar baa dhaarto marka wuxuu ku dhaartay dadka noocaas oo anigu wanaagga u samaynayey oo gabadhaydii wanaagsanayd oo xaaskii nebiga ahayd dhibaatadaa u geystay weligay dib dambe wax u siin mayo wanaag dambana u samayn mayo markuu marka ilaahay soo dejiyey aayadihii ifkiga ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum ilaa aakhiri alaayaat ayaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey walaa ya'tali ulu lfadli minkum waasacati an yu'tuu ulu lqurbaa waalmasaakiin waalmuhaajiriin saddexdaanba ninkaani waa ahaa oo qaraabo wuu la ahaa abubakar waxa weeye miskiinna waa ahaa muhaajirna waa ahaa fii sabiili illah ayuu soo haajir ilaahay wuxuu yidhi marka walyacfuu ha cafiyeen walyasfaxuu ha iska daayeen oo ha saamixeen alaa tuxibuuna miyidan jeclayn an an yakfira allahu lakum miyidan jeclayn in ilaahay idii dembi dhaafo abubakar wuu garanayey marka aayaddii markay soo degtay balaa buu yidhi waan jeclahay in ilaahay ii dembi dhaafo faqad cafawtu waana cafiyey meeshiibuu biilkiisii iyo wanaaggiisii dib ugu bilaabay wuxuuna ninkaa ka mid noqday raggii maalintii nebigu uu ka oofiyey xadkii markii aayaduu soo degay haddaba marka waxaa loo baahan yahay ikhwaani fillahi wa akhawaati fillah atasaamux fima baynana in la iscafiyo oo la isku dulqaato oo walaalo la ahaado laakiin haddii soomaali aynu nahay maanta waxaynu ku baaba'nay oo qabiilka iyo qabyaaladda dad baad waxaad arkaysaa qof ugu xanaaqaya reer hebel buu ka dhashay war reer hebel qofku iskama dhalin rabbi baa ka dheliyey war qof maanta qabiil isagu iska dhalin karoo dooran karaa ma jiro qofka ilaah baa ka dhiga qabiilka waxaynu ogaanaa ikhwaani fillaah reer hebel haddii qof daalima ku jiro ummaddu wada daalim ma aha qofku daalim ku noqon mayo reer hebel baa nin daalima ku jira qabiil walba daalim baa ku jira oo miskiin baa ku jira oo mu'min baa ku jira oo faasiq baa ku jira oo qof awliye ah baa ku jira haddaba markaa ummaddu shaqo iskuma lehee walaa taziru waaziratun wisra ukhraa qof walba xumaantiisa isagaa leh hebel baa reer hebel ka dhashay qofna xumaan ku yeelan mayo waa inaynu diintu ina gashaa oo fahanaa oo aynu inaga dhaadhacdaa inaanan qofna qof wisrigiisa iyo dembigiisa qaadaynin haddaba aayadahaas iyo kuwa la macnaaba waxay nagu boorinayaan iyo aayadihii aynu soo marnay walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim waxay nagu boorinayaan inaynu iscafino ilaahay marka wuxuu ku gebagabeeyey aayadaha wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim haddaba iscafiga iyo tasaamuxa iyo kulli qofka samaynaya waa qof sabir badan waxaa la rabaa qofkii aad u caraysnayd oo haddaad awood u heshid aad dhibaato ku samayn lahayd inaad inta cafidid kaannahu isagoo walaalkaay oo kale aad waxa weeye faraha ka qaadid oon dhibba ida dhex marin inaad ka soo qaadid ayaa loo baahan yahay khuluqaas iyo akhlaaqda wanaagsan ayaa aad iyo aad u fiican hadduu marka qofku arrintaa la yimaado ilaahay agti wuxuu ku leeyahay ajar fara badan oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wassalaam mid turjumaya qur-aanka waayo allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa ilaahay waxa uu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wassalaam fasfix isafxa aljamiil cafi dadka cafis aad u wanaagsan haddaba nebigu taasuu turjumay wa inaka la calaa khuluqin cadiim sidaa daraaddeed bay leedahay caaisha radi allahu canha ma daraba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam shay-an qab weligii wax kuma garaacin biyadihi gacantiisa wala imra'atan dumar ma garaacin khaadimna ma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illah markay jihaad noqoto ha oo ilaahay darti loo jihaaday oo waxa weeye la gaaladii uu la dagaalamayo geesi buu ahaa waxa weeye safka horena ku jira nin waxa weeye agtiisa mari karana una jirin laakiin markay noqoto dadka masaakiinta dumarka iyo carruurta gacantiisu xaashaahu uma dhowaan jirin gacan wanaagsan iyo raxmad iyo naxariis waxaan ahayn dumarkiisa kuma taaban jirin waxa weeye weligood agtiisa ma ay cabsan jirin waayo taariikhdooda markaad akriid baad arkaysaa waxay ku leeyihiin markay ka sheekeynayaan dumarka nebigu iyagoo la jooga ayay kulligood iyagoo sagaara oo la wada fadhiya ayay midba mar sheekaynaysaa oo waxa weye la wada sheekaysanayaa oo laba kaftamayaan bal waxaa dhacday xataa in laba iyagoo faraka cayaaraya midba midka midda kale wejiga ay u marmarinaysay raashin la cunayey nebiguna uu markaa ku qoslayey oo waxa weeye dabacsanaanta iyo wanaagga iyo naxariistaas ay waxa weeye ku wada noolaayeen maadaama ilaahay yidhi ayuu turjumayey khudi alcafwa waamur bilmacruuf wa acrid can iljaahiliin arrintan waa arrin muhiima khudi alcafwa dadka cafi oo cafiga qaado waamur amar bilmacruufi wana bilcurfi wanaag amar waamur bilcurfi curfigu waa wanaagga wa acrid can iljaahiliin ilaahay baa ku yidhi nebiga wanaagga qaado dadka wanaagga far kuwa jaahiliinta oo dhibaatada kuu geysanayana iska cafi waayo qofka jaahilka ahi diin ma garanayo dhibaatuu kuu geysanayaa waa ku caayayaa waa ku xamanayaa dhib kastuu kuu geysanayaa cafi marka adigu bal waxaa xataa aad iyo aad usii wanaagsan oo aad u fiican inuu qofku isagoo keligiisa xataa uu mar walba ilaahay uu yidhaahdo ilaahayo waan cafiyey caman dalamani qof walba oo idulmiyey waan cafiyey ama aqood ama ha aqooni kii meelaha kugu xantay iska cafi kii wax kaa sheegay iska cafi kulli markaa waxaa imaanaysa in iyagiina dembigii ka yaraado oo maalinta qiyaamaha kii ku xantay haddii uu xantii la yimaado dhib bay ku tahay kii ku caayey kii wax kaa sheegay laakiin adigu haddaadba iska cafidid siay inoo imaan doonto aynu arki doono haddaadba iska cafidid waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaa markaa idfaca bilati hiya axsan taasaa aad iyo aad u muhiima inuu qofku la yimaado oo waxa weye aad iyo aad ugu ugu dadaalo waxaan anas radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshi maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nebigaan la socday wa calayhi burdatun najraaniyi waa maro adag oo waxa weeye maaragtay go-a adag oo nebigu uu huwanaa oo faraqyo leh markaasaa fa adrakahu acraabiyun nin baa soo haleelay oo soo gaaray nebiga reer baadiye ah acraabigu waa sukaanu lbaadiya waa dadka baadiyaha degan fajadabahu biridaa'ihi go-iibuu ku soo jiiday nebiga jabdatan shadiida xoog buu u soo jiiday wuxuu yidhi fanadartu ilaa safxati cunuqihi caatiqi nabiyi sala allahu calayh wasalam qoortiisaan eegay nebiga mise maradiibaaba raad ku reebtay uu ku soo jiiday adoo masalan go-aagii uu qoorta kuugu duubnaa oo gadaal gadaal lagugu jiiday ama hore inta la aagaynid lagugu soo jiiday muxuu ninkaani marka u jiidayaa ma aha nin raba inuu nebiga dilo ee waa reer baadiye ad adagoo aad u qalafsan maanta soomaalideenna haddaynu eegno dhaqankooda waa wada reer baadiye weeye ad adag wey oo qalayfa kii xataa magaalo ku dhashay waa nooca weligood magaalo taagnaa dabeecaddii iyo dhaqankii waa ad adag yahay ilmihii waa lagu adag yahay dumarkii waa lagu adag yahay aad bay ragga soomaalida jafaafnimo loogu tilmaamaa ragoo ha lays ilaaliyo muxuu marka ninkaani nebiga saa ugu yeelay uma qaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamed ow murlii yaa rasuul allah xataa ma dhihin waa nin iska ad adag wey cafa allaahu ilaahay ha cafiye qaala wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow murlii ii amar min maali illaahi aladii cindaka maalka agtaada yaal waxa layga siiyo faltafata ilayhi nebigii baa eegay fadaxika wuu ku qoslay uma amara lahu bicada ha la siiyo yihi wixii meesha yeladu yar war waxa la siiya ninkaa xoolihii baa la siiyey marka isagiiyo faraxsan buu markaa ninkii meeshii ka tegey muttafaqan caleyh halkaa marka waxaad ka garanaysaa ninkii dhammaa waxaad moodaa nin madaxa ninkii maanta go-iisa taabta ama agtiisa mara agtiisaba maxaad martaa kuwii ka sokeeyey ayaaba marka ugu horreysaba intaadan agtiisaba soo gaarin xabaddaada kula tegeyse hadduuba isagu ku cafin lahaa kuwii ka sokeeyey baadanba ka ammaan helaynin maxay tahay marka sababta nebigana wax waardiye ah iyo wax ka sokeeya loo waayey oo ninkaani toos ugu tegey kuwa maanta joogana loogu tegi waayey sababtu waa hal arrin weeye leannahu nebigu cidna ma dulmiyin qofna dhib uma geysan laakiin qofku markuu qof dulmiyo dadkii kuma kalsoonaan karo wuxuu noqonayaa markaa inuu m samaysto marka waardiye adag oo waxa weeye ka ilaaliya marka nebiga inaan ku dayanaa la rabaa oo qofkii dhibaatada inoo geystay aynu markaa iska casino waxaa laga yaabaa haddaynu maanta fiirino cid kaleba iska daayo hadday naagtu ninkeeda intay marada soo jiido ay ku adkayso intuu ku xanaaqo inuu dhawanaano kaga soo qaado ama laftay qaadaba jebiyo ayaa u badan yihiin ragga soomaalidu maxaad moodaa marka ninkii meel iska marayey ayuu nebigu saa u cafiyayaaye dumarkiisii maxaa mooda carruurtiisii maxaa mooda dusha hadday ka fuulaan iyo wax walba hadday ku sameeyaan ma uu kala jeclayn uu iska cafin jiray isagoo waxa weeye wanaagga iyo tarbiyadooda ka shaqaynay waxaa kaloo dhacday nebigu maalintii khaybar uu furtay oo yahuuddii uu ka adkaaday ayaa waxaa dhacday naag yahuuda ayaa neef inta soo qashay oo soo sumaysay oo sun ka soo buuxisay ayay u soo hadiyeysay nebiga iyo saxaabadii la joogay nebigu iyo saxaabadii markay dhedhamiyeen ayaa ilaahay u waxyooday oo loo sheegay inuu sumaysan yahay hilibku markaasu wuxuu yidhi u yeera naagtii waa loo yeeray maa xamalaka calaa maa sanacti buu yidhi maxaa kugu xambaaray waxaanaad samaysay nebigu istifsaal buu weydiin jiray qofka horey lagama dili jirin dhibaato kasta u geysto ama lama cadaabin jirin ama dhib looma geysan jirin qaalat waxay tidhi waxaan doonay inaan ogaado in kunta nebiyan haddaad nebi tahay dee ilaahay baa kuu sheegayo naag waxay dee yahuudo diintii taqaan oo tawraad garanaysa waxay tiri haddii aada nebi tahay ilaahay baa kuu waxyoonayo suntu kuma dhibayso haddaadan nebi ahaynna oo nin boqorahoo xukun doonayo na dulminaya aad tahayna dee dhibtaadaan ka raysan lahay suntaa markaa cuntid ayaanu kaa raysan lahay markaasay saxaabadii waxay yhn rasuulku ilaahi miyaadan dilaynin markaasuu yihi laa faqad cafaaha wuu iska cafiyey nebigu oo way eraard iskata haddaba markaa u fiirso waa iyada inay sumaysoo dishay rabtaa isagiina waa cafiyaya waxaa kaloo dhacday iyadana jaa dufayl ninkii la ohan jiray dufayl ayaa waxaa dhacday qoomkiisiibuu u tegey la ohan jiray dows ayuu u tegey diintuu ugu yeeray wuxuu yidhi war islaama oo diinta raaca markaasuu diideen nebiguu u yimid waa nebigu u yimid calayhi salaatu wassalaam waa dufayl ibni camar adduusi ayaa nebigu u yimid radia allahu canhu markaasuu faqaala wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay ow ina dawsan qad casat wa abad ilaahay iyo rasuulka way caasiyeen wayna diideen inay islaamaane fadcu allaha calayhim habaar fadcu allaha calayhim haddii s ducada laga dabamariyo cayn oo calayhim la yidhaahdo waa habaar lahum haddii la yidhaahdo laam la geliyana waa duco in loo duceeyo ilahay inuu soo hanuuniyo faistaqbala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alqibla qibladuu qaabilay wa rafaca yadayhi gacantuu kor u taagay markaasay dadkii waxay yidhaahdeen inta naxeen allayna way halaagsantay halagka dows way halaagsantay waayo haddii nebigu habaara ilaahay baa ajiibaya walaakin rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alraxiim nebiga raxiimkaa intuu cafiyey ayuu wuxuu ku dhawaaqay isagoo dhahaya allahuma hdi dawsan waati bihim allahuma hdi dawsan waati bihim ilaahay ow reer dows nimankaa dows la yidhaahdo waa qabiil dhan oo carabta ah ilaahay ow soo hanuuni ilaahay owna keen ilaahay ow diinta ku soo hanuuni nimankii sidii bay u islaameen oo diintii soo galeen oo wanaag waa gaaro weeye marka uu ducaynayo muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa werinay waa gaaro waa mushrikiin ilaahay ow diinta soo geli oo soo hanuuni buu ugu ducaynaya innageena dadkeena maanta muslimiintaana qofka ay u caroorayaan ilaahay ow soo hanuuni uma karayaan ilaahay ow xaqa waafaji oo soo hanuuni oo xumaanta ka saar uma ogola ilaahay ow sii halaag bay odhanayaan ilaahay ow waxa weeye cadaab iyo dhibaato iyo mashaakil kuri ay odhanayaan war ikhwaani waxaa ka fiican intaad qofka ku habaari lahayd inuu halaagsamo inaad waxa weeye intaad ku habaari lahayd inuu dhibaato ku dhacdo inaad tiraahid ilaahay ow soo hanuuni sidaa nebiguba sameeyey ilaahay ow xaqa waafaji ilaahay ow xumaanta ka qabo inta uu nool yahay qofka lagama quusto haddii xataa aadan saas samaynaynin oo aad rabtid ninkan mujrimkaa ilaahay dhibtiisa inuu ku dhaafiyo waxaad dhahdaa ilaahay ow haddaad khayr la maagtayna soo hanuuni haddaadan khayr la maaginna ilaahay ow sharkiisana dhaafi oo sharkiisa naga qabo oo na dhaafi isagoo dhan oo mid ka khayr badan noogu bedel xataa soomaalidu ma taqaan inay tiraahdo ilaahay ow waxaan wax ka khayr badan noogu bedel ha imisaa la habaarayo ilaahu dowladdaana dhaafi ilaahu dowladdaan rid ilaahu siyaad barana dhaafi weligood lama odhan ilaah wax ka khayr badan noogu bedel weligeed lama odhan sidaa daraaddeed ayaa wax ka khayr daran maa wax ka khayr looga la waayeba waayo dadkii wixii ay ilaahay ka baryayeen wuxuu ahaa ilaahuna dhaafi hadda lagu dhaafiye maxaad heshay marka dhib iyo rafaad iyo mashaakil ayaa waxa weye lala kulmay sidaa daraaddeed ma ahayn manhaju salafu saalix ridwaan ullahi calayhim saxaabadii iyo taabiciintii iyo selafkii wanaagsanaa madaxda iyo xukuumadda iyo dadka xukunka haysta ilaahay bay u beryi jireen inuu xaqa waafajiyo xaqa inuu waafajiyo oo xumaanta ka joojiyo oo ilaahay hanuuniyo waayo sababtu waxa weeye dadka xukumkaaya hadday hagaagsanaadaan oo hanuunaan ummaddaa ku hagu ku hanuunta oo wanaaggii baa socda oo diintii iyo cadaaladdii iyo khayrkii baa la helaa laakiin hadday daalimiin yihiin hadda waa lasii halaagsamaya marka ikhwaani fillah qofka ku dulmiya qofkuu doona ha noqdo ama madax ha noqdo ama mid kale ha noqdee ilaahay u bari inuu ilaahay soo hanuuniyo oo xaqa waafajiyo oo waxa weeye xumaantiisa ilaahay kaa qabto rabbigii subxaana qaadirkaa u bari ee qofka habaar keliya xawma taro waxaa markaa nebigana calayhi salaatu wassalaam saasuu marka nebigu u turjumayey tasaamuxa iyo cafwiga iyo wanaagga sidaa daraaddeed buu nebigu ku yidhi caamir ee cuqbata bna caamir markuu weydiistay inuu u dardaarmo ayuu wuxuu ku yidhi silman raximaka silman qadacaka qofkii ku gooye xiriiri wacdi man xaramaka xaramaka qofkii kaa gooye on waxba ku siina adigu wax sii wa acrid can man dalamaka iska cafi qofkii ku dulmiya ama riwaayad kale waxay ahayd wacfu can man dalamaka cafi ciddii ku dulmida haddaba markaa saasaa loo baahan yahay ikhwaani fillah dardaarankii nebiga wakaa imaamu axmed baa xadiidka warinaya wa qaala alhaytamiyu fi mujmaci zawaa'id waxa weeye rijaaluhu hiqaat waa xadiis saxiixa sheikha albanina uu ku keenay waxa weye fi silsilati axaadiis saxiixa waxaynu u baahannahay marka saas oo kale dardaarankaa nebiga inaynu qaadanno oo aynu wanaaggaa aynu samayno ayaynu u baahannahay waxaa dhacday sidii hadda ka horna inoo soo horumartay gabar u shaqayn jirtay oo addoon ahayd umulmu'miniin safiya u shaqayn jirtay safiya binti xuyey safiya asalkeedu waxay ahayd yahuud hadda way islaamtay oo dadkii yahuuddaa bay ahayd islaamay oo wanaagsanaaday oo haddana nebigu guursaday marka waxay maalinba waxay samaysay gabadhaasi waynu soo marnay hadda ka hor waan ka soo sheekaynay qisadeeda cumar ibn khadaab bay inta u tagtay amiiru lmu'miniin bay waxay ku tiri safiya waxay jeceshahay yahuudda maalinta sabtida ayay soontaa yahuuddayna jeceshahay markaasuu nebigu wuxuu u yeeray cumar oo wuxuu ku yidhi safiyu weydiiyey markaasay waxay tihi ama sabti maalinta sabtida ilaah iyo rasuulkuba waxay igu bedeleen maalinta jumcaha marka mar haddii jumco la igu bedelay gabar muslimada aan ahay dee sabti maalin caadiyay tahay maalmahana kama jeceli waayo ilaahay baaba igu bedelay jumcaha oo ka fiican amaa yahuud bay tiri dee waa qaraabadaydii oo waa dadkaygii waa dadkan ka dhashay raximkaygii weeyi markaasay cumar arkay inay marka dee gabadhu been sheegtay markaasay waxay ku tiri gabadhi intay eegtay maxaa kugu xambaaray waxaanaad samaysay markaasay tiri shaydaan baa igu xambaaray markaasay waxay ku tiri idhabii fa anti xora ord iska tag bay tiri xor baa tahay dhibba uma geysan ma garaacin mashaakil uma geysan ma xirin waa addoonteediiyo iyadaa lahayd oo hadday doonto way garaaci kadhe way xabsiyi kadhe way edbin karte orod iska tag bay tiri xor baa tahay ilaahay hortii baan kuu xorey saasaa marka la rabaa sow ma ayna turjumin marka safiya um lmu'miniin sow ma turjumin walaa tastawi alxasanatu wala saya idfac bilati hiya axsan waa turjumtay waayo sababtu waxa weeye wanaag bay ku bedeshay xumaantii loo geystay saasaa marka loo baahan yahay akhawaati fillah inaynu mar walba dabeecadeenna iyo dhaqankeenu noocaas uu noqdo qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa muyasiratun gayru mucasira waa mid wax walba fududaynaysa wixii wanaaga oo aan adkaynaynin oo dadka waxa weye matalan waxaa dhici karta gabadhi inay shaqaalo haysato inay dad u shaqaynayaan inay dad amrayso waxaa la rabaa inay noqoto gabarh sahala oo dabacsan oo addoommaha ilaahay u naxariisata yuriidu allahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr ilaahay wuxuu inala doonayaa fudayd iyo wanaag laynalama raba adkayn iyo wax layna ku adkeeyo wax walba fududayntu marka waxa weeye wixii ilaahay fududeeyey waa fudud yihin wixii ilaahay adkeeyeyna waa adag yihin wixii ilaahay fududeeyey waa wax walba oo wanaagsan waxa ilaahay adkeeyeyna waa wax walba oo xaaraama inaad banaanka ka mar banaanka ka mar marka wixii xaaraama sidaa daraaddeed ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam callimuu wayasiruu walaa tucasiruu war fududee waxbara dadka oo fududeeya oo ha adkaynina haddii qofkiin uu caroodana ha iska aamuso ha iska aamuso oo haddaad carootid iska yara aamus oo waxa weeye ummaddii dhib ha ugeysanay haddaba marka waxaa loo baahan yahay inaad mar walba siaa ku dadaashid imaamu albukhaari ayaa ku warinaya fi ladab almufrad iyo silsilati saxiixa ayuu ku keenayaa sheikh albani raximahullah haddaba marka waxaynu u baahannahay inaynu wax walba fududayno oo aynu ma aha wax ilaahay xarimay inaan fududaynayno maya wixii ilaahay xarimay xuduudda banaankaan ka marayna laakiin wixii dadku inooga baahan yihiin ayaan u taysiirinaynaa oo wanaagga iyo wixi aynu u qabanayno alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar wanaagga aynu samaynayno sidaa daraaddeed bay leedahay caaisha radia allahu canha ma khuyira rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bayna alamrayn bayna amrayn weligii laba arrimood lama kala doorsin nebiga ila ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun isma nebigu wuxuu dooran jiray waxa fudud mar walba haddii laba arrimood la kala dooransiiyo waxa fudud haddii aynan dembi ahayn fa in kaana isman kaana abcad annaasi minhu haddii waxaasi ay dembi noqdaan oo wax ilaahay una ka raalli ahayn ay noqdaan wuxuu ahaa kan dadka ugu fog oo aad iyo aad uga fog haddaba waxaa loo baahan yahay mar walba inaynu taysiirka iyo wanaagga iyo fududaynta saxaabadana nebigu waa la dardaarmay yasiruu walaa tucasiruu wa bashiruu walaa tunafiruu war dadka u bishaareeya oo dadka wanaagga u sheega oo ha adkaynina oo u fududeeya wax walba oo ilaahay fududeeyey u fududee dadka amaa wixii ilaahay xarimay ha u fududaynin dadka qaar baa jahligooda maanta waxay leeyihiin diintu waa yusr haye ribada iska qaata ilaahay baa wax walba fududeeyey salaada ka tag gabadhii safar la-aan safar meeshaa rabtid aad xumaan oo dhan waxaasoo dhan waa baabil lama ogola war wixii ilaahay uu fududeeyey baa fudud wixii ilaahay xarimayna waa adag yihiin banaankaa laga marayo qodobka shanaad dhowr qodob baa inoo hara soo koobaynaa waxa weeye laa taxsudu xaasidnimo qalbigeeda gelin mayso gabadha muslimadaahi waa mid ku sifaysan inayna xaasidad ahayn oo qalbigeeda mar walba dadka muslimiinta iyo dadka wanaagsan xaasidnimo ugu hayn mayso xasadku waxa weeye ikhwaani fi llahi wa akhawaati xasadku laba nooc buu uqaybsamaa midi waa madmuum oo waa xun yahay midna waa bannaan yahay oo kibdaa la yidhaahdaa marka midka madmuumkaa waxa weeye inaad qofka jeclaatid wanaaggii ilaahay uu siiyey in ilaahay ka wareejiyo ama jeclood adiga in laguu soo wareejiyo ama jeclow in cid kale loo wareejiyo ama se laga baabi'iyaba inaad qofkii ka naxdid oo maxaa wanaaggaa loo siiyey ama cilmi ha noqoto ama waxa weeye caqli ha noqoto ama waxa weeye maal ha noqoto ama awlaad ha noqoto nicmada ilaahay bixiyo ummadda uma sinna qof walba ilaahay wuxuu doonuu siiyaa imtixaanan lahu waa imtixaan haddaba markaa lama raba inaad ku xaasidid oo qalbigaaga kaga xumaatid maxaa hebel wanaaggaa loo siiyey waa khada laakiin midbaa bannaan ribda waxa la yidhaahdo kahanashada inaad tidhaahid ilaahu anna waxaasoo kale isii aan wanaaggaa ku sameeye sidii qofkii maal ilaahay siiyey ilaahu hebel maalkiisoo kale isii oo maalkiisa uu ku bixinaya dariiqii xaqa ahaa anna aan sidiisoo kale yeele ilaahu cilmiga hebel aada siisay oo kale isii suu dadka u baraya aan u bari waxyaalaha noocaas oo kale ribdaa la yidhaahdaa xaasidnimona ma aha waana bannaan tahay sida aad arki doono amaa wixii ka soo haray maxaa hebla iiga qurux badan tahay maxay hebla iiga maal badan tahay waxaasoo dhan looma baahna waa in la iska ilaaliyo oo qofku aad iyo aad uga digtoonaado u fiirsada waxaa dhacday xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa uu leeyahay anas ibnu malik sida imaamu axmed iyo ay warinayaan waxaanu fadhinay buu yihi nebiga agtiisa ayaan la joognay markaasaa nebigu wuxuu nagu yidhi masaajidka annagoo fadhina yadlucu alana calaykum rajulu min ahli iljanna fadalaca rajulu min alansaar waxaa idinku soo baxaya oo idii imaanaya nin ahlu janno ah oo dhulka ku soconaya inagu ma aynu arag qof aynu naraado waa ahlu janna laakiin nebigu waa loo waxyoonayey waa loogu bishaareeyey ninkaana sida riwaayadaha caddeeyeen oo albidaaya wanihaaya uu ku keenay ibnu kathiir raximahullah waa sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu oo nebigana abti u ahaa oo waxa weeye xagga hooyada qaraabo ka ahayn saca markuu soo galay ayuu markaa waxa weye haddana isagoo waxa wuxuu soo galay inta soo weesaystay oo markaa weesadii soo weesaystay doonaya inuu tukado maalintii labaad ayuu haddana sidii oo kale nebigu yidhi waxaa idii soo gelaya nin ahlu janna isagii baa soo galay maalintii saddexaad ayuu haddana sidii oo kale nebigu yidhi saa isagii baa soo galay cabdullaahi ibni camar ibn alcaas radia allahu canhu waa saxaabigii jaliilka waa min almuksiriina axaadiista nebiga ragga aad u uga wariyey weye cabdullahi ibni camar ibn caas ayaa wuxuu yihi waxaan doonay marka inaan ogaado ninkaani waxa uu jannada ku galay bal camalka uu sameeyo wuxuu yidhi hadhow masaajidkii markaan ka baxnaa waxaan ku yidhi buu yidhi innii laaxaytu ay xanaaq baana dhex maray abi aabbahay baa xanaaqna dhex marayoo waxaan ku dhaartay inaana gurigiisatay wiil dhallinyaro ah oo cabdullahi ibni cumar oo cabdullahi ibni camar ibni caas waan weli reer yeelan waxaan ku dhaartay inaanan guriga tegin saddex beri saddexdaa beri aan kula joogo gurigaaga aan kula joogo suu yara nacam tafadal ina keen ilay qofka dhaarta waa ibraaru muqsim qofka dhaarta in loo baarinimo sameeyo saddex beri buu la joogay ilaa ninkaani markaa habeenkii marka la seexdo cabdullahi ibni camar ma seexde e wuxuu fiiriyaa bal ninkaan cibaadada uu samaynayo ninkaani marka cibaado badan ma sameeyo ishihiisay markii lasoo tukado o iska yimaado o laiska casheeyo wuu iska seexdaa ilaahay buu xusaa markuu hadhow hameenkii xoogaa tooso xoogaa salaad iska tukado ilaahay uu xuso cabdullaahi ibni camar waxaa la yaraatay saddex beri markuu la joogay ninka cibaadadiisa maalintii dambe saddexdii beri markay dhammaatay buu yidhi akhiyow aniga iyo aabbahay horta wax xumaan oo dhex martay iyo dagaal ma jiro laakiin nebigaasaa nagu yidhi saddex beri oo isku xigta maalin walbana adaa noo soo galay waxaan doonayay inaan ogaado cibaadada iyo wanaagga aad jannada ku gashay markaasu wuxuu ku yidhi oo u caddeeyey huwa maa taraa bu yidhi aniga waxa weye saddexdaa beri oo aad ila joogtay wixii aan samaynayey oo aad arkaysay unbaa sameeyey wax kale oo cibaado ah oo dheeraada oo aan waxa weeye sameeyo ma jiraan intaas aada arkaysay unbaan waxa weeye wakaa camalkaygu wuu iska tegay marka cabdullahi ibni camar wuxuu yidhi markaan jeensaday oo ka leexday oon raacinaan iska tago ayuu ii yeeray markaasuu wuxuu yidhi maa huwa ilaa maa taraa waxaad same aragtay maayo wax kale ma sameeyo hayra ani macal shaahidku waa kan hayra ani laa ajidu fii nafsii liaxadi min almuslimiina gishan walaa xasadan walaa axsudu axada calaa khayrin acdaahu allahu iya wuxuu yidhi anigu weligay qof muslima ma khayaamin qalbigaygana qof muslima xaasidnimo uguma hayo wanaag ilaahay siiyeyna weligay ugama xumaanin cabdullaahi ibni camar markaasu wuxuu yidhi haadihi alatii balaqat bika waa mansilada aada jannada ku gashay marka waa xaasidni la-aantaas iyo qalbigaa nadiifka ah wa hiya alatii laa tudiiq taan dadkoo dhan awoodinna waa taa xadiidka imaamu axmed baa werinaya wa qaala ibnu mundur waxau leeyahay fi tarkiib wa tarhiib isnaaduhu saxiix calaa shardi muslim wa qaala sheikh albani raximahu llah wa huwa kama qaal ilaa anahu munqadicun bayna azuhriyi wa anas xoogaa cillad yar baa ku jirta waxaa laleeyahay munqadicnimo ayaa ku jira oo waxa weeye inqidaac laakiin cumuuman culamo badan baa xadiidka saxiixisay waxaad marka halkaa ka garanaysaa ninkaasi mansiladaa iyo wanaaggaa waxa uu ku gaaray safaau lqalbi qalbigiisii baa wanaagsanaaday haddaba qofka in qalbigiisu wanaagsan yahay waa arrin aada iyo aada u wanaagsan qishiga iyo qurunka iyo waxyaalaha dadka qalbigooda gala oo qalbiga xumaynaya in laga dheeraadaa la rabaa ikhwaani fillah marka cibaado badan baan sameeyaa keliya ma aha jannada waxa lagu gaadhaa sidaas daraaddeed gabadhii nebiga aynu soo marnay oo uu yidhi laa khayra fiiha hiya min ahli nnaar saxaabadu waxay yidhahdeen hiya tusalli wa tasuumu nahaar wa taquumu lleyl habeenkii bay istaagtaa oo salaatuleyl bay tukata laakiin carabkeeday dadka ku dhibtaa maadaama ay dadkii xamanayso oo dhibaato u geysato nebigu wuxuu yidhi waa ahlu naar naar bay gelaysaa ninkaana waa ujeedaa camalkiisa aada u yar ayaa waxaa la yidhi waa min ahli ljanna haddaba sacad ibn abi waqaas wuxuu ahaa casharatu lmubashiriina biljanna raggii jannada loogu bishaareeyey sidaas daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam laa yajtamicu fii jawfi cabdin qof mu'mina qalbigiisa kuma kulmayaan aliimaanu waalxasad iimaan saxiixa ay kamaalu liimaan iimaan dhammaystiran iyo xaasidnimo qofka muslimkaa qalbigiisa kuma kulmayaan ee waxa weeye qofku ama waa mu'min dhammaystiran oo xaasidnimoo dhan qalbigiisa ka dhaqan tahay ama waa qof naaqisuliimaana oo xaasidnimo iyo waxa weeye qishi ay qalbigiisa ku jiro xadiidka ibnu xibbaan iyo imaamu axmed ayaa werinaya waana xadiis saxiixa sida sheikh albani ku caddeeyey fi saxiix aljaamic asagiir raximahu llah halkaa marka waxay nooga caddaatay inaynu quluubteena sifayno inay aada iyo aada u wanaagsan tahay sidoo kale xadiidkii damura ibnu saclaba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yazaalu annaasu bikhayr dadku khayr ka zuuli mayaan maa lam yataxaasaduu intayna isxaasidin oo xaasidiin noqon rawaahu dabaraani wa rijaaluhu hiqaat kama qaala alhaytamiyu fi mujmac azawaa'id wa saxaxahu wa xasanahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi tarkiib wa saxaxahu fi silsilati axaadiis saxiixa haddaba marka waxay inoo caddaatay halkaana inayna dadkuba khayr iyo wanaag oo dhan inay haystaan inta aynan isxaasidin hadday isxaasidaan marka oo xaasidnimo ay bilaabato waxaa markaa halkaa caddaanaysa inay dadkii khayrkii ka zuulayaan oo aynan khayr yeelanaynin oo waxa weeye khayr darra ay markaa dadkii ku dhacayso haddaba markaa qof walba oo muslima waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo inuu siduu dadka u cafin lahaa qalbigiisana saafi uga dhigi lahaa ayaa loo baahanya qodobka lixaad waxau odhanayaa baciidatun can ilmubaahaati wa xubi alduhuur mubaahaatku waa isku faanka in loo faamo dadka inuu qofku jeclaysto inuu isagu mar walba muuqdo oo waxa weeye uu dadka ka fareeyo oo waxa weeye markaa waxa weeye riyaa iyo dhibaato uu ku dhaco dad baa jecel meeshii laysugu yimaadoba inay iyagu hadlaan inay iyagu muuqdaan in inay iyaga mar walba la ammaano waxaasoo dhan wax fiican ma aha khaasatan dadka dulaabulcilmiga ah xubbu duhuurka waa inay iska ilaaliyaan oo aad iyo aad uga cararaan waa arrin khatar ah culummadu waxay yidhaahdaan xubu duhuur yaqdacu duhuur waxa uu gooyaa dhabarka ayuu ka jebiyaa qofka xubu duhuurka dadka jecel in la aan ammaano la sheeg sheego dadka hortooda lagu ammaano oo waxa weeye maaragtay muuqdaan amaa mubaahaadka inaadan waxaadan haysan dadka ugu fahamtid wax wanaagsan ma aha waayo sababtu waxa weeye waxaa dhacday xilligii nebiga dumar baa nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa mid ka mida waxay tidhi intay nebiga u timid iyagoo wax weydiinaya ina zawjaha macnaha ninkeedii bay sheegaysaa waxaasuu isiiyaa oo wanaago waxaan jirin bay sheegtay iyadoo doonaysa inay dumarka kale masalan waxay tidhi ina ina zawjaha acdaaha maa lam yucdaha wax uunan siinin ayay sheegatay markaasuu nabigu wuxuu yidhi almutashabbicu bima lam yucda kalaabisi thawbayzu qofka isa siinaya oo iska dherginaya waxaan la siinin maal baan haysta xaggaan yeelay waxaan cilmi baan leeyahay uusan lahayn wuxuu la mid yahay mid mara beena xirtay oo kale zuur iyo been buu ku dhacayaa iyo kadib haddaba marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuunan mubaahaad samaynin war wixii ilaahay ku siiya alxamdu lilahi de haddii ilaahay xoola ku siiyo haddii wanaag ku siiyo haddii awlaad ku siiyo haddii cilmi ku siiyo alxamdu lilah de cidna ha ugu faanin xubu duhuurna iska ilaali oo waxa weeye banaanka ka mar waa arrin aad iyo aad u khatara wey qodobka toddobaad waa inagu dheeraado waa boosinaynaa wuxuu ka oranayaa tajtanibu atanaduca watakaluf waxay iska ilaalinaysaa gabadha muslimaddaa takalufka wax aadan cilmi ulahayn inaad isku mashquulisid ama hadal aadan awoodi karin wax aadan qaban karin takaluf laa yukalif llahu nafsa ilaa wusca wixii aad awoodi kadhid qabo wixii aadan awoodi karinna banaanka ka mar tanaducna waxa weeye inaad waxa isku mashquulisid aadan awood ulahayn ama aadan garanaynin aada isku adkaysid wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu mascuud ilaahaygi waxaan ku dhaaranayaa isaga ma ayaan cid kale jirin ma arag buu yidhi ma ra'aytu axadan kaana ashadda cala almutanadiciina min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam mutanadic waa qofka wax uunan awood ulahayn ama uunan garanaynin waxa weeye isku mashquulinaya ama waxa weeye wax uunan awoodi karaynin isku dhibaya nebiguna waa u nabcaa buu yidhi aad buu ugu caroon jiray abubakar sidoo kale cumar sidoo kale kulligood ma jeclayn marka saxaabadu iyo nebiguba qofka mutanadica oo waxa weeye wax uusan awoodi karin inta isku mashquuliyaa naftiisiina dhiba ummaddana dhiba aad iyo aad bay u nibcaayeen oo waxa weeye wax wanaagsan ma ahayn haddaba waxaa loo baahan yahay ikhwaani fillah wa akhawaati inuu qof walba ku dadaalo naftiisa siduu ugu tarbiyayn lahaa diinta islaamka siduu uga dheeraan lahaa wax walba oo naftiisa dhib u keenay qodobka sideedaad waxaan kusoo qaadaynaa muxababatun linnaas dadka ayay isjeclaysiinaysaa qofka waxaa lagu jeclaadaa wanaaggiisa haddaad ummadda islaamka wanaag u gudbisid wana way ku jeclaanayaan haddii aada xumaan u gudbisidna waa ku necbaanayaan haddaba marka miisaanku muxuu yahay dadka aada isku jeclaysiinaysid ama ay kugu necbaanayaan ma aha miisaanku inay dadku khalad bay ka fahmeen inaad dadka xumaanta ku raacdid si ay kuu jeclaadaan ma aha dadka inaad waxa weeye munkarka ay ku dhex jiraan aada u daysid si aynan kuugu caroonin ma aha xaqa iyo wanaaggaa dadka u sheegaysa adiga oo ugu sheegaya bilatii hiya axsan waalmawcidati alxasana dariiq wanaagsan iyagu markaas ama ha jeclaadeen ama yay jeclaan wixii xaqan oo diin ah qofna mujaamalo loogu samayn mayo oo waxa weeye sidii soomaalidu ay samayn jiray fiqitolkii kama janna tago waxay maamaadii jaahiliga ahayd ee waxa weeye wadaadku inuu iska aamuso markay dadkoodu dulmi samaynayaan oo uu ku taageero baatil wey in marka haddii qofkii fadwo la weydiiyo uu cilmi u leeyahay waa inuu sida xaqaa uga jawaaba mujaamalo lama rabo oo waxa weeye soomaalideenna in badan baad arkaysaa oo bal waxaad arkaysaa culummo soomaaliya oo doonaya inay dadka qanciyaan oo waxa xaqa oo ay u jeedaan dhinac maraya oo mujaamalo samaynaya haadaa baatil marka diinna ma aha hana ogaado oo ha ku bishaaraysto qofku inuunan kugu jeclaanaynin mujaamalo maxaa u daliila fayriya marka aynu eegno horta maxay xubbigu ka yimaadaa bukdiguna muxuu ka yimaadaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha idaa axaba cabdan dacaa jibriila faqaal haddii ilaahay uu addoon jeclaado muslima jibriil buu u dhawaaqa u yeeraa jibriil baa loo ilaahay u yeeraa faqaala ilaahay wuxuu yidhaahdaa innii uxibu fulaanan faaxibahu hebel baan anigu jeclahaye jeclow fa yuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii fi samaa'i samada ayuu dhawaaqayaa jibriil ay fii ahli samaa buu u dhawaaqayaa malaa'igta fa yaquulu wuxuu odhanayaa ina allaha yuxibu fulaanan faaxibuuh ilaahay hebel buu jecel yahaye jeclaada fa yuxibuuh way jeclaanayaan markaa iyaguna way jeclaanayaan oo dadkii malaa'igtii samada joogtay oo dhan baa jeclaanaya fa yuxibuhu ahlu samaa buu yidhi nebigu dadkii samadaa jeclaanaya ay toddobada samaba uma ka bacdi markaa yuudacu lahu lqubuulu fi lardi dhulkaa waxaa loogu soo dejinayaa qubuul dadkiibaa jeclaanaya oo ka raalli noqonaya haddaba halkaa waxaynu ka garannay qeybtaa hore xadiidka xubbigu waxa uu ka yimaadaa inuu horta qofka ilaahay jeclaado haddaba qofku ha ku dadaalo siduu ilaahay kuu jeclaan lahaa dadka jacaylkoodu waxa uu ku xidhan yahay in ilaahay ku jeclaado haddaad rabtid in xaq lagugu jeclaado horta dariiqii xaqa ahaa mar marka waxaa loo baahan yahay qofku markuu diin garanayo fadwada la weydiiyo sida xaqaa inuu uga jawaabo dadku ama ha jeclaadeen ama yay jeclaanin waayo sababtu waxa weeye adiga dariiqa xaqa oo ilaahay kugu ogyahay markaa martid ilaahay baa kugu jeclaanaya haddii ilaahay kugu jeclaadana samada dad malaa'igtaa ku jeclaanaya haddii malaa'igtu ku jeclaadaanna dhulkaa lagugu soo dejinaya see marka tahay dejintaasi ilaahay nebigaa sheegay xadiid kaloo waatuu yidhi nebigu quluubu alcibaad bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa qalbiyada bilow aamniga ilaahay baa gedgediyaya farihiisay ku dhex jiraan suu doonuu u gedgediyaya qofkii maanta ku necbaabaa birri ku jeclaanaya kii maanta ku jeclaabaa birri ku jeclaanaya ilaahay bay marka arrintan maamulaya haddaba ilaahay weydiiso inay ilaahay xaqa ku waafajiyo haddaba wax xumaana qofka ha ku taageerin walow kii aabbaha iyo hooyadaa dhaleen ha noqdo wax dulmiyana iyadoo lagu hayo ha ku eeganin ee dulmiga ka jooji oo waxaa dhahdaa war ha dulmiinina war dulmi weeye ka daaya waayo sababtu waxa weeye xaqa markaa ku istaagtid ilahay baa ku jeclaanaya ilahay ha naga mid dhigo kuwa xaqa ku taagan wuxuu yidhi marka nebigu xadiidka aakhirkiisa dambe wa idaa abqada cabdan dacaa jibriila haddii ilaahay uu addoon necbaadana u caroodo jibriil buu u yeeraa wuxuu dhahayaa innii ubqidu fulaanan hebel baan u caroodaye u carow adiguna jibriil baa u caroonaya uma yunaadii fii ahli samaa samada ayuu u dhawaaqayaa malaa'igtii wuxuu ku odhanayaa ilaahay hebel buu u carooday u carooda way u caroonayaan uma tuudacu lahu albaqdaa fi lardi dhulkaa loogu soo dejinayaa caro iyo dhibaato bilow aadmigii baa u caroonaya xadiidkana imaamu muslim baa werinaya haddaba marka aynu leenahay muxababatun linnaas dadka ayaad isjeclaysiinaysa waxay dadku kugu jeclaanayaan dariiqa xaqa ah raac sunnihii nebiga ugu yeer dadku waa ku jeclaanayaan raalli bayna kaa noqonayaan haddii ilaahay raalli kaa noqdo amaa inaad taraahid waxaan dadka mujaamalaan u samaynaya oo waxa weeye khaladkoodaan u daynaya si ay ii jeclaadaan waxaa jacayl kuma yimaado bal cara iyo xumaan baa ka timaada oo way ku necbaanayaan saas daraaddeed baa nebigu caddeeyey oo markii la weydiiyey oo la yidhi rasuulka ilaahayo sida imaamu muslim iyo ay warinayaan nin baa wanaag samaynaya dadkii baa jeclaanaya ka warra markaasuu nebigu wuxuu yidhi tilka caajila caajilu bushraa taasi waxa weeye waa bishaaro loo soo hormariyey qofka mu'minka ah in ilaahay raalli ka yahay ayay calaamad u tahay oo dadkii oo dhan bilow aamniga dadka muslimiinta ah nebigu wuxuu yidhi antum shuhadaa illahi fi lardi waxaad jacaylka iyo wanaag oo dhan wuxuu ka imaanayaa inagu qofka waxaynu ku jeclaanaynaa oo ku ammaanaynaa dariiqa xaqa intuu ku taagan yahay amaa haddii uu dariiqa khilaafo hadda waxa weye meshii jacayl ma yaalo iyo wanaag sidaa daraaddeed waxba tari mayso inaynu isku mashquulino qofkii loo sameeyo mujaamala iyo waxa weeye hayna jeclaado waxba tari mayso ee xaqa dariiqa saxdaa waxa weeye dadka aynu xaqa ugu yeerno wanaagga gaarsiino qofkii gardaranna oo xaqa ka leexdana ku doona ha noqdee aynu dhahna waa khaldama hadda soomaalideena dhaqan waxaynu leenahay haddii la yidhaahdo sheikh hebel waa khaldamay oo waxaasuu ku khaldamay waa wada xanaaqaya see u odhan kadhaa shiikaa khaldamay waa shiikuma macsuumba sow khalad ma geli karo sow dembi ma geli karo yaa u ballan qaaday inuuna weligii khaldamaynin hadduu doono ha noqdo culummada kan ugu weyn waa khaldami karaa laakiin mid baan bannaanayn in wax laga sheego ama la xumeeyo ama la caayo ee in xaqa loo sheego oo looga digo dadka wixii uu ku khaldamay fa hada min addiin waa diin weeye marka waa in la iska ilaaliya arrintaa oo aan tacasub cidla'a lagu haraadin soomaalidu imaa inay tacasubayaan maaha ma joogi karaan imaa inay qabiil u tacasubayaan imaa inay qof u tacasubayaan maaha ma joogi karaan arrintaasina waa arrin aad iyo aad u khaldan ha la iska ilaaliya akhawaati fi llah wakhwaani fi llah allihii subxaana qaadirkaan ahayna waafajiye xaqa in sha allah intaas ayaan ku gebagabeynaynaa caawa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين waxa alla wixii aan khaldayna ilahay baan uga toobadkeenayaa wixii wanaag oo aan saxayna ilahay baan ku mahadinayaa idinkana ilahay da ka dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana walxamdu lilahi rab alcaalamiin